Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan dhegaystayaal waa arbaco toddobada bisha sideedaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kusoo dhowaada idaacadda maanta oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanka ah oo magaalada garoowe uga arrinsanaya garsoor dhaqameedka soomaalida iyo weliba ra'yi la weydiiyey dadka ku nool magaalada garoowe qaarkood oo ah kaalin intee la-eg ayay odayaasha dhaqanku ku leeyihiin xal u helidda khilaafaadka bulshada dadka ku nool magaalooyinka cabudwaaq iyo balan balle ee gobolka galgaduud iyo deegaano hoostaga ayaa waxay wajahayaan daawo la-aan ka jirta xarumaha caafimaadka barnaamijka beeraha ayaad sidoo kale maqli doontaan iyo xubinta qiimaha xoolaha waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan afartan qoys oo dadkii abaaraha kasoo barakacay ee sanadihii labadii kun iyo lix iyo tobankii iyo toddobiyo tobankii ku xoolo waayey oo ku nool xero barakac oo ku taala degmada balimataan oo la siiyey beero si ay ugala soo baxaan nolol maalmeedkooda qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan haddii allaha weyne saamaxo balse marka hore kusoo dhowaada warka iyo cabdifataax maxamed mukhtaar
mahadsanid fawsiye cumar bare sanduuqa badbaadada carruurta ee sefda jildren ayaa sheegay boqol carruur ah lixdii bilood ee lasoo dhaafay inay u dhinteen fayruska ebola oo ka jira dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo fayruskan oo saameeyey toddoba boqol iyo soddon iyo toddoba carruur ah ayaa weli dowladda iyo hay-adaha caafimaadka waxay kula jiraan dagaal sidii loo xakameyn lahaa ah hidarka oo ah madaxa sefda jildren ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa sheegtay inay sii kordhayso tirada carruurta ku dhacayo fayraskan kuwaas oo inta badan da-doodu ay ka hooseyso shanta sano wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegaysa in tan iyo bishii agoost ee sanadkii hore ay ku dhinteen in ka badan shan boqol oo carruura wasaaradda beeraha ee dalka koonfurta suudaan ayaa sheegtay in dad lagu qiyaasay labaatan iyo siddeed kun oo qof ay haysato cunayaraan taasi oo ay sababtay xilli roobaadkii daadad badan oo ku fatahay dalagyadii beeraha ay baabi'iyeen wasiirka beeraha ee dalkaas waxa uu sheegay in dadka ku nool dhulka miyiga ah laga cabsi qabo inay la kulmaan macluul welina gobolka awiil qiimeynta la sameeyey ayaa muujinaysaa qiimeynta la sameeyey waxa ay muujinaysaa laba boqol iyo toddobaatan iyo shan kun ay wajahayaan cunayaraan abaaraha soo noqnoqda ee ka jira bariga afrika ayaa sababay siddeed dhibic toddoba milyan oo dad ah oo ku kala sugan waddamada koonfurta suudaan iyo soomaaliya ay saameysay noloshooda qaramada midoobey waxay sheegtay inay u baahan tahay lacag gaaraysa saddex boqol soddon iyo kow dhibic shan milyan oo dollar si loogu caawiyo dad badan oo laga cabsi qabo inay la kulmaan macluul lacagtan ayaa loo isticmaali doonaa barnaamijka dib usoo kabashada abaarta waxa ay sababtay in dalagii beeraha u yaraado biyola-aan iyo waxyaabo kale oo saameyn ku yeeshay wax soo saarka beeraha inay dhacdo abaarta oo hatii ugu darneyd oo ka dhacda dalkaas muddo toban sano ah waxay sababtay hoos u dhac dhaqaale waxaa sare u kacay qiimaha sonkorta saliidda iyo bariiska zimbabwe ayaa sheegtay in laba dhibic laba milyan oo qof oo ku nool magaalooyinka ay u baahan yihiin raashin warkii oad kala socoteen idaacadda arrimaha bini-aadantinimada dhegeystayaal waa naga intaas cidduu warka iyagu sheego waxay dib uga daalacan karaan bogga internetka aynu ku leenahay ee w w dot radio ergo o r g haatanna waxaan dib idinkugu celinayaa fawsiye cumar bare si ay idaacadda maanta idinkugu dhammaystirto
aad ayuu u mahadsan yahay cabdifataax maxamed mukhtaar oo warka inoo akhrinayay u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo wey ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel mid noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waxagaag dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan haddii aan guda galo barnaamijka oon idiin soo jeedinaya anigoo fawsiye cumar barre ahna aan ku bilaabo magaalada garoowe waxaa ka socda kulan ay leeyihiin odayaasha dhaqanka kaasi oo ay uga arrinsanayaan garsoor dhaqameedka soomaalida shirkan oo maanta furmay ayaa la filayaa in uu soo gabagaboobo berri iyada oo la rajaynayo inay kasoo bixi doonaan go-aamo xeerin doona hanaanka horumarinta garsoor dhaqameedka iyo kaalinta uu ku yeelan doono xal u helidda khilaafaadka bulshada haddaba wariyaha redio ergo ayaa shirkan iyo waxa looga hadlayo ka waraystay xuseen caarif oo ah oday dhaqameed madax ka ah xarun garsoor dhaqameed oo ku taala magaalada gaalkacyo garsoor dhaqameedku asal ahaan waa faa'iido ummadda soomaaliyeed ay ku dhaqanto dhammaan dunidana waa looga dhaqmaa faa'iidooyinkiisa maxaa ka mid ah garta garsoor dhaqameedka ku dhamaata nabadgelya ku kala tagta colaad dambe iyo midna midnaba ma laha garsoor dhaqameedka qorta qofkii garta lahaa iyo kii gardarrada lahaaba asagoo qaracsan bay ka baxayaan meesha oona aysan ciil qabinin oo go-aankaas odayaashu ay usoo jeediyeen ama culummadu ay usoo jeedisay way ku qaraciyaan laakiin kan maxkamadada maxkamadda caadiga ah ee dastuuriga waxay kaga bedelanta taas qofku ruucaan buu qaadanayaa darajada koowaad buu ka qaadanaya maxkamadda dhexe ee ruucaan ku tegaya waa kasii qaadanaya maxkamadda sare u tegaya ma qanacyo qof ilaa meesha u dambeysa uu lafta soo gaaray laakiin tan meeshuuba ku dhammaanayaaba qofka gardar garta gardaradaasaad baad qabtaa jooji baa laleeyahy wuuna aqbalayaa xoolahaas marhida ka har hadii layidhaha wuu ka haraya taasaa faa'iidaa hadduu xataa is adkeeyo oo uu ku indha adeego si cilmiyeysan iyo si caqliyeysan waxay uga daadejinayaan wax kan inuusan lahayn ee u ka fogo ama inuu gardaraniyo gardarrada joojiyo way odayaashii culmo way ka dhaadhicinayaan marka faa'iidooyinkaasay leedahay inta badan waa lagu kala dhamaalaa dhaqameedka waayahay bal marka muhiimadda iyo isku xidhka marka laga yimaado maxaa shirka looga hadlaya shirka waxaa looga hadlayaa garsoor dhaqameedka inta sharciyadda inta ay ay ka garqaadi karaan oo ay u ogol yahay sharcigai qaanuunkuba inay garta ka qaadaan iyo waxa aysan laabud ay tahay in maxkamad la geeyo inaan garsoor dhaqameed qaadi karinin baa lagu kala soocayaaba dee maxay yihiin marka waxyaabahaas labadaba hadaa sheegto waxaa ka mid ah waxa aan garsoor dhaqameedka aysan qaadi karin awooddooda aysan lahayn waxaa ka mid a dembiyada qaranka laga galaa ka mid a waxaa ka mid a dilkaa ka mid a waxaa ka mid a kufsigaa ka mid a kiisaska culus oo dhan maxkamad bay u baahan yihiin waayo ciqaab iyo waxaa ka dhalanaya xarig ee tobanaan sano iyo labaatan sano iyo cimrigaha ku furto iyo xarig noocaasaa ka dhalanaya marka waxaa ka dhalan karaa dil baa ka dhalan karaa iyo qisaas qofka in la qisaaso waxaasoo dhan dee garsoor dhaqameedku maya maqsadad waxaa weeye in dad xuquuq isku haysta xuquuqda ay ku kala fujiyaan qoyska dhaqanka dhexdiiska wixii dhibka ka jira inay xaliyaan dhibanka fudfudud oo dhan jaraaxooyinka fudfudud oo dhan inay dadka u kala simaan ay kala siiyaan maalalka haddii maalka laysku qabsado inay maalkaas ku dacwo qaadaan maalkaas nooc kastaba ha ahaado wixii maal ah way geli karaan iyagu waayahay garsoor dhaqameedkiina kan la habeeyey xarumaha loo furay la casriyeeyey diiwaangelinta wixii diiwaangelinayo wixii oo dhan leh muxuu kaga duwan yahay kii hore ee geedka hoostiisa ka dhici jirta ilaa soomaalidu weligeed way lahayd
wax badan buu kaga dawaaya kaasoo maskaxda odagu raaci jiray laakiin kan ab ka ab meeshuu oolaya wixii hadda ka dambeeya xogti waa taala xogti waa taala waa keedsamaysa xogti intaasaa faa'iide ah gartaan ma la galay hadda ka hor waa la galay mana soo martay waana soo martay waqti hebel bay dhacday faylka waa la soo qaadayaa si lagu galay waa la arkayaa go-aankii waa laga tixraacaya laakiin awel odayga maskaxdiisa wax ku jira gartaan hadda ka hor ma dhacday waabay dhacday maxaa lagu xaliyey saasaa lagu xaliyey sidii baa lagu xalinayay inay sax tahay iyo inay sax saxayn wax kastaba ka timaado laakiin tan wixii oo buyuur ah oo cad oo waadix ah baa meeshii yaalla marka faa'iidada ay leedahay midda kaleetood qofkii wuxuu u baahan yahay dukumentigiisa maalintuu soo laabtay wuu helayaaba faa'iidadaasay leedahay ka waran marka qanaacada dadkii maadaama oo kooxdiina ee garsoor dhaqameed ka shaqaynaysa waagi hore waxaa la yaqaanay in labada dhinac odayaal ka kala socdaa ay gartay xaliyaan idinka kooxdan lasoo xulay maadaama aad tihiin koox dee aan la dhihi karin dadka inta badan soo kala cabanaya ama dhinacoodi aydin ahayn ama ay qolo aydin aydin isba aqoon see baa dadkaasi kalsooni u qaadanaya waxay kalsooni ku qaadanayaan dadka garsoor dhaqameedka loo xulo waa dad dadka ka kooban marka koobaad cid kastaa ku jirta manaa wax qoys gacanta uu ku haya maaha degmadaas eegaxeed uu ka furan yahay odayaasheeda iyo culummadeeda dadka ugu mudnaabaa marka horeba la keenay maadaama dadkii marka horeba ugu mudnaa la keenay oo dadku kalsoonida boqolkiiba boqol ay ku qabeen haddana markii la gelaya xataa kiiska waa la qaybeynayaa yaa munaasib aa gartaan inuu galo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel ha galaan baa laleeyahay hebel hebelka waa hawsha geliya oo shaqadii loo qaybinaya way soo dhamaynayaan qanaaco ku qaadanaya qofka xataa ma qaadanaya rafcaal iyo dartiina kuma qanacsanin ma laha intee cisho qaadataa kiisaska ugu dhaadheeran kirtaqaamoodku maalin waa ku dhammaadaa laba maalmood waa ku dhammaadaa saddex waa ku dhammaadaa afar waa ku dhammaadaa asbuuc waa socdaa hadba qofka cadeymaha uu la imaanayo ee qofka mudiciga oo wax sheeganaya mar walba caddayn baa loo diraya caddayntaa marka intay kaga soo dhammaanayso waxaa laga yaabaa maalin gudaheed wixiisa inay ku dhammaysto kiisaska aad xaliseen aad ku guuleysateen ee gaalkacyo kale marka la fiiriyo maxaa kamid
waa badan yihiin waxaa ka mid a xoolo la isku qabsaday baa ka mid ah oo maal ah waxaa ka mid a dhul la isku qabsaday waxaa ka mid a dhaawacyo la isu geeyey waxaa ka mid a xuquuqda qoyska ninii naagtii kala dacwoonaya oo haddii alla ku idma naagtii ninka ka dacwoonayso waa ka mid ah ninkiioo naagtii ka dacwoonayaa ka mid ah waxaa ka mid a ninkoo lagu dacwoonaya xuquuqdii maalka ahaa inuusan bixinin intii loo yeero nin weyn baa tahaye xaruurta xaaska wiilkooda iyo masaariftooda sii intii la yidhaha la ceebiyo inuu markaas dadaalo oo xuquuqda bixiyo way badan yihiin waxyaalaha la qabto garsoo dhaqameedka waxa la dhahaa waagii hore dumarka oo kala kacooda tan hadda la casriyeeyey door intee leeg haweenku ku leeyihiin oo aad siisan waxay ku leeyahay qayb bay ku leeyihiin garso xubnahay bay ka mid yihiin xubnaha guddigay bay ka mid yihiin annagoo gobolkayga hadda mudug gaalkacyo degmada gaalkacyo labaiyo toban xubnood wey labaa dumar ah waliba waliba dumar oo tahay kuwaalid leh oo waaweyn ah waa kaa oo dhaqanka yaqaano oo wax badan xalliya marka hadda dadku ka waran say u isticmaalayaan dhowr sanay furan tahay isbedel ma jira inay dadkii ee, gartii ay keenayaan garso dhaqameedka way la soo qabsadeen sanadka hadda u dambeeyey baa si fiican dadka uga soo qabsadeen awel dee iclaaminteeda iyo xogteeda iska yeereed dadka inta badan maxkamadda ay aadi jireen laakiin hadda inta badan waxaa lasoo aadaa garsoor dhaqameedka way waa ku kala dhammaanayaan dadku maxkamadda laftigeeda way soo celiyaan oo garsoorka u soo diraan annaga laftigeeda kiiska markaan qiimayno culayskiiska markaan aragno maxkamaddaa u diraa wada shaqayntaasa naga dhexaysa
waayahay dabcan ee, garsoor dhaqameedkii waagii hore markaa ka waranto dabcan ee, odayaasha waagii hore xalin jiray ee, dabcan waa tahay soomaalida muhiimad intee leegu leeyahay garsoor dhaqameedka dee laf dhabarka ay ku tirsan yihiin wey garsoor dhaqameedku xaqiiqa marka laga hadlo soomaalidu inta badan boqolkiiba sagaashan ama xilliga gumaystihii ka hor ha ahaato ama xilliga gumaystihii ha noqoto ama xilliga kacaanka ha noqoto ama haddeeroo burbur ha noqotee mar walba garsoor dhaqameedku lafdhabarka ummadda u taagan buu ahaa laakiin waxaa ka maqnaa in xafiis maktab loo furo xafiis loo furo la diiwaangeliyo rikorin laga reebo tibaa maanta samaysa tii baa maanta la helay walilahi alxamdu waa hagaag dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa xuseen caarif oo u warramayey wariyaha reediyow ergo ee magaalada garoowe maxamed saalax
ka dhegayso raadiyow ergo isha wararka arrimaha bini'aadannimada idaacadda daljir maalin walba saddexda ilaa iyo afarta galabnimo
waa hagaag dhegaystayaal iminkana qaar ka mid a dadka ku nool magaalada garoowe ayaa la weydiiyey su-aal ah kaalin intee la eg ayay odayaasha dhaqanku ku leeyihiin xal u helidda khilaafaadka bulshada waana kuwan ee aan wada dhagaysanno ra'yigooda a bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa sayd cali canuur ee, run ahaantii aniga aragtidayda waxaan qabaa in soomaaliya biyaha ka da-a ee, xilli roobaadka iyo ka faa'iidaysigooda marxaladda hadda lagu jiro inay aada u adag tahay waayo biyo xireen haddii la dhaho la sameeyo waxay u baahan tahay qorsho iyo nidaam weyn oo dowlad iyo shacab isku wada xirana ee, run ahaantiina waa dareemi karnaa dalkeena shacabkii iyo dowladdii iskuma xirna oo waxaaba adag ba nidaamka canshuuraha iyo qaabka kale ee wada shaqeynaya ganacsiga iyo inay isku adag yihiin marka inay iska kaashadaan shacab iyo dowlad in biyo xireen la sameeyo ama laga faa'iidaysto biyaha xilli roobaadka xilligan way adag tahay maadaama aynan biyo xireenada haddaynan awoodi karin in bal wax un inta la reebo si dooxooyinka iyo meelaha inta loo celiyo beeraha iyo in looga faa'iidaysto si xitaa roobka xilligaa da-ay barwaaqadaasaan ka reebanay ama nacfigaasan ka reebanay si loo dhaho oo loo taaban karo aada baad mahadsantahay maxamed magacayga xalim sacdiyo ee wallaahi nasiib darada ugu badan inay haysato weeyaan hadda waad ogeed biyihii ugu badnaa ee da-ay ee gobolka nugaal iyo puntland markaan ka hadlayno waxaynu weynay toban beri in ka badan meel aynu marno hadda markaa meeshii soo martidan dadku way guureen oo roobabkii waa qalaleen oo biyihii waa gureen waxaasi badday ku darsamayaan waxaa habboonaan lahayd in la sameeyo biyo xireenno reemiyigu warooyin iyo sidoo kale teendooyin ay biyo ku samaystaan ay bal un xitaa laba bilood iyo saddex bilood un haya xitaa iyagu ma haystaan xilligan aynu joogno oo jilaalku hadda soo gelayna ognahay inay xilli xagaa tahay oo dabayla dhacayaan biyaha inay ceelal doontaan ceelashaas marka abaarta rasmiga a dilaacdo way qallalayaan waxay noqonaysaa in biyuhu iib ay noqdaan marka inagoo u jeedna biyihii ilaahay ina siiyey oo maxay ahayto iska soconayo badda gelaya baynu ka faa'iidaysan weyn marka taa beddelkeeda markaynu abaarowno ama caqano waxay noqonaysaa inaynu gadano biyihii magaalada laga qaaday oo qiimo badan oo isan remiyigu aysan goyn karin la sameey taasna waxaa keenaysa sabab la-aanta inayna biyo xirano lahayn inaynu lahayn goobo warooyina inayna teendheyna uga faa'iidaysan taasna waa caqliyad deegaanka aan si fiican uga hirgelin oo aad aad arki karayso dowladda puntland waxay samaysay tilaabooyin dhowr jeer arrimahaasi ay tiri biyo xirano inkastay yihiin ilaa iyo saddex meelood balse waxaa loo baahnaan laha in meelo badan arrintaasi la gaarsiiyo waxaan dadka ku boorinayaa xilli kasta oo roobdo ka hor inay u diyaargaroobaan waa la yaqaana xilliyada roobabku da-ayaan inay sameeyaan warooyin badan ceelal ay qodaan dheer dheer oo kale si biyo ugu galaan oo kale si hadhowdii uga faa'iidaystaan
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weeye ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allahayow ha yeel midda noo ergooto indhaha caalamkana arku ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa hagaag dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhegaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitriban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergodot o r g waxaa inoo soo socota xubinta qiimaha xoolaha balse marka hore aynu soo qabanno ama aan idiin soo qabto mid ka mid a dhagaystayaasha idaacadda ergo oo inagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah oo ka warbixinaya xaalad ka jirta deegaankiisa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa yuusuf olaad xaaji oogle waxaan joogaa deegaanka faraguura degmada garadag waxa weeyaan deegaanka kan xerigii hore waxa ku dhaqmi jiray gamaanka siiba gamaanka laaba fardaha way ka dhammaadeen oo ka tirtirmeen xanuuno ayaa galay defac iyo xanuuno kale oo fara badan ayaa xilliga xagaagii galay oo way dhammaadeen hay-adda caafimaadka adduunka ee xoolaha waxaanu ka codsanaynaa inay daawooyinka noogu soo dhiibtaan hay-adaha samafalka ee damaanka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu radio ergo waa tahay dhegaystayahalkaasi wuxuu ahaa mid ka mid a dhegaystayaasha idaacadda ergo oo ka warbixinaya xaaladda deegaankiisa iminkana kusoo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha oo maanta laga soo diray magaalada gaalkacyo waxaa soo jeedinaya jibriil cismaan cilmi
xubinta qiimaha xoolaha oo maanta idinkaga imaanaysa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaanu kusoo qaadan doonaa qiimaha xoolaha nool ee seelada gaalkacyo lagu kala wareegsado iyo isbedbedelkooda dhanka qiimaha aan ku bilaabay ee qiimaha geela dhoofka ah heerka koowaad waa lix boqol iyo konton heerka ku xiga waa shan boqol iyo konton heerka ugu dambeeyana waa shan boqol geela qalliinka ah waa siddeed boqol oo dollar heerka ku xiga waa lix boqol iyo konton dollar heerka ugu dambeeyana waa shan boqol oo dollar oo lacagta maraykanka ah dhaqaalka heerka koowaad hasha dhalaysa waa kun iyo laba boqol heerka ku xiga waa siddeed boqol heerka ugu dambeeyana waa toddoba boqol ariga dhoofka ah haddii aanu eegno heerka koowaad waa toddobaatan iyo shan dollar heerka ku xiga waa toddobaatan dollar heerka ugu dambeeyana waa lixdan iyo shan dollar qalliinka dhanka ariga neefka birimada ah ee dibaaxa ah waa dhanka qalliinka ee waa sagaashan dollar heerka ku xigana waa siddeetan iyo shan dollar heerka ugu dambeeyana waa toddobaatan dollar ariga dhaqaalka ah heerka koowaad waa lixdan iyo shan dollar heerka ku xiga waa lixdan dollar heerka ugu dambeeyana waa konton iyo shan dollar idaha oo ku yarseeya dagaalkacyo hal nuuc ayaa la iibiyaa waana dhanka qalliinka waana isku mid qiimahooda waxaana la iibiyaa sagaashan iyo shan dollar bashiir xuseen maxamed oo ka mid a dullaaliinta suuqa xoolaha gaalkacyo ayaa raadiyo ergo u sheegay in sayladda ay saxmaddeedu aada u sarrayso islamarkaana dadku ay iibsanayaan xoolaha gaar ahaan dhanka qalliinka maadaama ay u diyaar garoobayaan maalmaha ciidda waa fiican yahay hadda hadda suuqu xoogaa waa soo laabtay ayaan dhaweed cadarkii xoogaa xooluhu waa fadhiisteen hadda yaa kiise boqolkiiba sagaashan iibku waa fiican yahay hadda arafada daraaddeed iyo iidda barakaysaniyo waxaas baa xoogaa xooluhu markaas jarkaa la gataa ari dibaaxuna kor buu kacaa dadkan xoolo ku nool wey dekad kale ma lihin xoolaha lagu noolyahay hadday qalliin tahay hadday gadasho tahay ninka ku soo safray raashinka la kala siisanhayaa xoolaha waxa badinhayaa waxa weeye magaalada waxa weeye baahida loo qaba badan xoolaha hadda isbedelay waxaa ka mid ah ariga ariga qalliinka ah ayaa inta dhaweed intaa arafada hadda dhaqdhaqaaqda la gelin iibkiis waa hoosey haddana waa soo laabtay iibkiis kuwa ugu badan la iibsanahaya ariga dibaaxa weeye ariga dibaaxa oo qalliinka ah oo riyacadka ah baa ugu badan marka sababta loo iibsanaya maxay tahay waa ariga la cuno weeye qalliinka ugu badan weeye idaa lama cuni karo waa lagu qorxonaya arafada iyo waxa weeye iidda iyo hadda weli inuu sii iibku inuu sii kacaa malaynayna hadda iidda haddii la gaaro ari waa qaaliyoobahaya dhogortiisa dollar noqonaysa xoolaha sayladan markii hore lagu iibin jiray ee hadda aan lagu iibin waxaa ka mid ah lo-da dameeraha iyo fardaha abaarihii soo jiitamayay muddada shanta sano ee ka jiray deegaano ka tirsan mudug iyo guud ahaanba soomaaliya ayaa waxay sabab u noqdeen in xoolahaas ay meesha ka baxaan dulaalintu waxay sheegeen in sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii ay u dambeeyeen in sayladan lagu iibiyo gaar ahaan lo-da oo qiimo badan lahaa balse haatan kasii dabargo-aya deegaanada mudug intaa ha inoo joogto xubinta qiimaha xoolaha nool oo maanta idinkaga imaanaysay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horreeya dambarka kaasoo ay ku jiraan waxyaabo liddi ku ah bakteriyada iyo fayraska kana hortegaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xidhaan hooyada iyo ilmaha xidhiir toos ah ee ilmaha dhashay waa muhim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xidhiir maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen degganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yaraysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooniya dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabbitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horraysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabbitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horraysa haddii la sameeyo naasnuujin baraxla carruurta yaryar ee lixda bilood gaadhay naasnuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
waa hagaag dhegaystayaal waxaa inoo soo socdaa warbixinno kale iyo weliba barnaamijka beeraha balse marka hore aynu ku horeyno mid ka mida dhegaystayaasha idaacadda erge oo nagala soo xiriiray teleefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labaiyo toban waana kan isaga oo marka hore ku bilaabaya magaciisa iyo meesha uu joogo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa cumar ciise oo joogo gobolka hiiraan kaasir magaalada beledweyne waxaan aad iyo aad aad cabanaynaa qorax gaan badan qaamaan deganahay wax lugsanna iyo wax lugana qabow aad fara badanaa kacay meel aan buushir iyo aan ku jirnaa wax lugsanna iyo waxaan u baahanaa qaadamudu waxaan ka codsanaynaa inay dadka degdeg iyo waxaan cunno iyo wax nugsano noogu soo ilaahay aduu noogu soo qaado nala soo gaaraan mahadsanadiin
dadka jooga magaalooyinka dhuusamareeb guruceel iyo matabaan waxa ay raadiyow erga ka dhegaysan karaan maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo mawjadda f m ee raadiyow galgaduud
aad ayuu u mahadsan yahay dhegaystahaasi welina waxaad la socotaan barnaamijkeena maanta ee idaacadda ergo idinkoo naga dhegaysanaya muujada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhegaysan karaan radio ergo dot o r g iminkana kusoo dhowaada barnaamijka beeraha waxaa soo saaray soona jeedinaya maxamed xasan
kulanti wacanna dhegaystiyaal kuna soo dhowaada barnaamijkeeni tacab toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa laba qodob inta hore waxay ku saabsan tahay magaalada baydhabo ayaa toddobaadkan waxaa ka socday barnaamij bandhiga oo lagu soo bandhigayo wax soo saarka beeraha iyadoo ay ka qayb galeen beeraley iyo aqoon-yahano dhinaca beeraha ah loogana doodayey bal dhibaatooyinka haysta wax soo saarka iyo qaybtii talada khabiirka aan ku bilowna magaalada baydhabo waxaa toddobaadkan lagu qabtay bandhig lagu soo lagu soo bandhigayey wax soo saarka beeraha iyadoo ay ka qayb qaateen beeraley iyo khubaro dhinaca beeraha ah loogana dooday dhibaatada haysata wax soo saarka gaar ahaan dalagga masagada oo gobolladaas bay iyo bakool lafdhabar dhinaca cunnada u ahaa sidoo kale waxaa layskula jeexjeexay sida lagu horumarin karo haddaba warbixintan soo socota waxaa magaalada baydhabo inooga soo diray wariyaheenna muxyidiin xusni doctor cabdiqaadir nuur abuu oo ah khabiir dhanka beeraha ah oo dooda qayb ka ahaa ayaa sheegay in beeralaydii deegaanadan ee dalagyada kala duwanaa soo saari jiray in ay waayeen meel ay u suuq geeyaan tani oo keentay in xooggii iyo dhaqaalihii badnaa ee ay geliyeen wax u qalma aysan helaynin dhulkan baay gaar ahaan ufuro area iyo qablaha masagidii laga soo saar jiray sarflaska waxaa loo dir jiray wadamada carabta loo dir jiray qood free markii hore soomaaliya laga dar jiray gacana lagu fur jiray hataa ma ahayn mujirin maxaa lahaa director iyo saamooyinkan markaas ma imaanin dhulkii isla dhulkii le waay arrinta ugu weyn ee khubarada beeraha dooda ay ka sheegeen ayaa ah in la helo qorshe qoysaska barakacyaasha ee beeraleyda ah dib loogu celinayo dhulbeeroodkooda la helo islamarkaana dowladda iyo maamulada dalka ka jira awood u yeeshaan in qof kasta deegaankiisa lagu caawiyo sida uu qabo wasiirkii hore ee beeraha xukuumadda soomaaliya doctor cabdi axmed baafo beerihii waa laga soo tegay beeraha sidii loogu noqon lahaa waxaan waayaa tallaabo fiican waxaa ah in hadda lasoo yareeyo wixii halkaan laisku siinayo la eedeynayo soomaaliyana meel kasta ay joogtana aada waxaa looga cabaadaa arrintaas maaragtay shabeellaha hoosa laga cabaadaa shabeellaha dhexa laga cabaadaa gobolka kana laga cabaadaa waxaa loo baahanya dadki inay gadaal u noqdaan waan ognahay sababaha inaan ayna u sahlanayn in gadaal ay u ordaan ay noqdaan waa isla ognahay laakiin haddana in la dhiirigeliyo sidii loo noqon lahaa ko laba waxa weeye saddex boqol iyo sagaashan iyo falcadaa meesha fadhiya sagaashan iyo toddoban umalaynaa in lagu sheegaayay inta hadeertaan xerooyinka oo baydhabo keliya ka furan oo qaxootiga joogaan dadkaas hadday shan sano si damba sii joogaan ciyaalkooda waxay noqonayaan ciyaal herbeleda oo aan beer waxba ka aqoonin waxaa sii yaraanaya xataa aqoontii beerahaan u lahayn baa sii yaraanaya waxaa loo baahan yahay dhaqsi intaynan aqoontaas u lumin gadaal loo noqdo dhulkaas baaqday oo baryada ah in wax soo saarkii lagu ceshaa loo baahan yahay xaaji cali marguus oo ah madaxa iskaashatada beeraleyda koonfur galbeed ayaa sheegay in dhibaatada ugu weyn ee wax soo saarka sabab u ah ay kow ka tahay nabadgelyo darro deegaanada ka jirta abaaro soo noqnoqday iyo beeraledii oo dhulkii wax laga soo saarayey inta soo baneeyey nolosha magaalada la qabsaday
xooggii walha saaray beeraho walhaku saaray oo la haguuriyey la eray qaxootiyatiina qaxootinimadana may ka koytay wal iska dari dagaal sokeeye dhii tuulooyinkeelaha gubi waroorya biilo kuwaay biladka kooyal dadkii dhan biladku madi kooye olilare ermay beeran ka dhimadaas bariis waato bur waato saliid waato adgoxka noog shanloor liloora walalis weyn wasiirkii hore ee beeraha xukuumadda soomaaliya doctor cabdi axmed baafo ayaa dowladda soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed u soo jeediyey in dib loo soo nooleeyo xaruntii bonkay oo ahayd xarun cilmi baaris lagu samayn jiray oo u gaar ahayd dalagyada roobabka kusoo go-a waxaan jeclaan lahaa in xoog la saaro wax soo saarka kor uma kacaayo haddii aan tijaabo ayna daba taagnayna tijaabo iyo cilmi baaris waa inay daba socotaa cilmi baaristana wax sahlan oo yar ayaa laga bilaabi karaa sida hadda ay noo caddeeyeen jaamacadda ay noo caddaysanaysaan muxudiin xusni raadiyaha ergo baydhabo aad ayuu u mahadsan yahay muxyidiin xusni iminkana waa qaybtii talada khabiirka waxaana jira su'aalo badan oo kala duwan oo meelo kala gedisan inooga imaanayay toddobaadyadan kuwaasoo beeralaydu ay nagu soo weydiinayaan dhibaato ka haysata cayayaano kala duwan oo wakhtigan weerar ba'an ku haya dalagyadooda haddaba qaybtan waxaan ku eegaynaa bal sida ciidda oo la nafaqeeya ay wax uga tari karto oo adkaysiga ay dalagyadu u adkaystaan cayayaanka waa kan doctor maxamed xasan oo ah khabiir dhinaca beeraha ah waxaa kaloo cayayaanka looga badbaadaa nafaqada ciidda oo sare loo qaado sababtoo ah geedkii wuxuu noqonayaa mid xoog u kora degdegna u socda korriinkiisa dhulkii nafaqadii hadduu ciiddii ay nafaqadeedii sarrayso biyo ku filan uu haysto cadceeddii ay ku filan tahay geedka dhaqsuu koraya xitaa cayayaan hadduu soo weeraro wuxuu u leeyahay awood uu wax kaga qabto difaaciisa uu ku galo laakiin geedkii oo daciifa xitaa dhulkii haddaad nadiifisay ood isku dhex beertay ood isula dhoweysay laakiin ciiddii nafaqadeeda ay hoosayso geedku korriinkiisu xoog ma yeelanayo quwad ahaanna wuu yaraanayaa wax soo saar ahaanna ma noqonayo sida geedka nafaqada fiican haysto waxay la mid tahay sida bini aadamka ilmaha la korinayo ilmo quraaca yar la siiyo qadada hadduu doono in yar halaama iska waaya cashola-aan iska seexda isku korriin iyo isku awood iyo xitaa isku caqli ma noqonayaan iyo wax soo saarba xitaa wax qabashada isku mid ma noqonayaan ilmaha quraac buuxda la siiyey soo ciyaaray ama iskuolkii tegay qada buuxda la siiyey casho buuxda loogu daray ilmahaasi waxqabadkiisa korriinkiisa laftiisu way ka fiicnaanaysaa geedku waa noolo kale oo u baahan isagana sidaasoo kale in looga fikiro dhulka intaadan waxba ku beerin ciidda nafaqadeeda sare u qaad biyo ku filan sii biyihii baa yaraan karaa jiilaal baa lagu jiraa roobkii baa yar taangi ama booyad meel ugu shub ama ceelkiiba u qod goormaad siinaysaa markaad si geedku xoog u yeesho cayaanka uga hortago dhibaatadu geysan laha ama haddii lasoo weeraraba uu adkaysi u yeesho adoo hababkii kale ku daraya intaasi marka waxay anfacaysaa isugeyntaasi inuu geedku wax ka qabsado biyihii yar sideed samayn haddaba haddaad aroorta hore ama subax horead biyaha ku waraabiso oo cadceeddii kulaylkii qoraxdii duhur ay ka dambayso biyahagu waa halbacaad lagu dhisay waa waxba kama jiraan marka habka waraabinta beeraha ee subaxa hore in laga daayo kulayl hadduu jiro dabayl kulul ay dhacayso farabadnaan ay jirto marka hore biyahaaga waxaad ka dhigaysaa gelinka dambe ama bacda alcasar bacda alcasir qorax ama cadceedi ma soo baxayso qabowgii unbaa dambeeya geedku markaa halkaha ka qaato waagu ha u baryo ilaa labaatan saacadood isagoo biyihii haystay waa geed gugii ku jira ama xilligii roobka weynu da-ayay kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed xasan maxamuud oo ah khabiir dhinaca beeraha ah waxa uuna ugu dambeeyey barnaamijkeenii tacab ee maanta anigoo maxamed xasan ah ayaa idiin soo saaray haddaad tahay beeraley oo aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb qaadato fadlan noogu duub fariintaada lambarka gaaban ee laba eber laba iyo toban
haddii aan gabadh waxbaristeeda lagu dadaalin qoysku waxbaran maayo gabadh waxbar ummad baad waxbartay waa tii la yidhi waa in inta aynu iminka aragno xoogaa soo fuftay lasii kordhiyaa oo ay sii badataa wax soo saarka qoyska oo in badan hadda gabdhuhu haweenku hayaan oo loo diro yaan gabadha xaggaa uun loo jihayn ee inuu wax soo saarkeeda iyo korinta ilmaheeda iyo siday u saamaynayso qoysakanu ay isdhalan rogayso fiicnaanayso markay wax barato waa inaynu ogaanaa oo qofka soomaaliga ahi gartaa oo halkaa aayaha ummadda tan ka sii toosiya
dadka ku nool magaalooyinka caabudwaaq iyo balanbal ee gobolka galgaduud iyo deegaanada hoostaga ayaa waxay wajahayaan daawola-aan ka jirta xarumaha caafimaadka ee magaalooyinkaasi kadib markii ay joogsatay deeq ay siin jirtay hay-adda cisbitaalada gacanta ku hayn jirtay waxaa cisbitaalka hadda jooga dhakhaatiir oo dadka baaritaano u sameeya waxa ayna daawooyinka u doontaan goobaha gaarka loo leeyahay ee ganacsiga taasi oo lacag badani ay uga baxdo haddaba wariyaha reediyo wergo cabdirasaaq haajirow ayaa soo diray warbixin uu arrintaasi ku faahfaahinayo hay-adda caalamiga ee ka shaqaysa arrimaha caafimaadka ee loo soo gaabiyo i m c oo muddo shan sano ah maamulaysay isbitaalada magaalooyinka caabudwaaq iyo balanbal ee gobolka galgaduud ayaa bishii juun joojisay howlihii ay ka waday labada isbitaal waxay bixin jirtay dhaqaalaha isbitaalka ku baxa sida mushaarka shaqaalaha korontada shidaalka gaadiidka gurmadka deg dega ah iyo biyaha waxaana xarumahan ay bixin jireen adeegyo caafimaad oo bilaasha cisbitaalka cibaada ee magaalada caabuduaq ayaa bishii juun adeegyo caafimaad u qabtay toddoba kun iyo shan boqol oo qof oo caabuduaq iyo tuulooyinka hoostaga degan waxaa bishii julaay oo hay-addu ay ka maqnayd adeegyo baaris ah loo sameeyey laba kun iyo saddex boqol oo qof sida uu raadiyaha ergo u sheegay agaasimaha cisbitaalka cibaado dhakhtar nuur xuseen sheekdoon
isbitaalka isbitaal ballaaran buu ahaa wuxuu ahaa referal hospital isbitaal looga yimaado caabuduaq iyo inta ku xeeran ilaa waxa looga imaan jiray safe area shilaabo iyo galaadi ilaa waa looga imaan jiray balanbalaa looga imaan jiray marka isbitaal wuxuu ahaa dhul badan iyo deegaan badan hoos yimaadaan isla markaana u adeega bulsho intaa number aada u badan u adeego wuxuuna bixin jiray adeegyo caafimaad oo maaragtay kala duwan hadday noqoto qalliinka hooyadhali hooyadhali weysay hadday noqoto dhalmada caadiga ah hadday noqoto bukaanjiifka hadday noqoto qaybta nafaqa darida oo maaragtay ilmaha jooda marka adeeg ballaaran buu bixin jiray isbitaalka
agaasimaha ayaa sheegay in markii hay-addu ay ka baxaysay isbitaalka ay joogeen shan iyo soddon qof oo isugu jira dhakhaatiir kalkaaliyaal shaqaale nadaafadeed iyo waardiye dhammaanna ay siday u shaqaynayaan inkastoo uusan mushaar meel u saarnayn sidoo kalena ay biyaha korontada iyo shidaalka gaari ambalasa dhammaan dhaqaalaha ku baxaya ay ballan qaadeen dadka ku nool caabuduaq kadib kulan ay yeesheen waxaana ay bixin doonaan bishii lacag dhan laba kun oo dollar oo ah qarashka loo baahan yahay madaxa hay-adda i m c ee gobolka galgaduud cabdifataax qooryare ayaa radio ergo u sheegay sababta ay u joojiyeen shaqadii ay ka haysay hay-addu laba isbitaal oo ku kala yaala magaalooyinka caabuduaq iyo balanbal
shaqadu wax kale ma joogsan amaan darra ma dhicin dhibka ugu weyn oo shaqada loo joojiyay waxaa weeye lacag la-aan ama dhaqaalo la-aan hay-addu waxay fankeeli jirtay muxuu ah deeqbixiyaal oo waxay ahayd hay-adaha ku tiirsan fanka laga qaato deeqbixiyaasha marka fan la-aan baa sababta loo xiray isbitaalku waa fan la-aan xafiiskan caabuda waxaa hoos imaada laba degmo waa caabudaq iyo balambal waxaa jiray xarumo hore noogu xirmay laakiin hadda laba isbitaal maa ku haynay oo midna yahay kan cibaada ee degmada caabudaq midna yahay kan balambal dhammaan labadii xarumood oo u dambeysayba waan ka baxaynaa oo kan cibaado caabudaq ah iyo kan balambalba kabixitaanka hay-adda i m c ee isbitaalka cibaado ee magaalada caabuduaq waxa ay saameyn ku yeelatay dadka danta yar ee aan iska bixin karin baaritaanada iyo dawooyinka xarumaha caafimaad ee lacagta ah kuwaasoo muddo shan sano ah helayay adeega caafimaad oo bilaasha xabiibe cismaan oo ah hooyada qoys ka kooban labaiyo toban qof waxay ku nooshahay xerada barakacyaasha ee mahad alle ee magaalada caabuduaq waxaa muddadii ee hay-adda i m c ay ka maqnayd isbitaalka cibaado ay xarun caafimaad u geysay xaaska wiilkeeda xerada kula nool oo uur leh waxaana daaweynteeda uga baxday soddon dollar halka iyadana jug madaxa uga dhacday oo ku soo kacday daawo loo siiyey lagu yeeshay sagaal iyo labaatan dollar taasoo aysan hubin wakhtiga ay bixin doonto
waxaan u baahday gabar baa mataqaanaa maxaamilo ii ah dhakhtaran geystay ama dhiiggeedii wixii u kala xiriiro saa yaan u baahda walaalo hadda foosha badintay tahay iyo dhakti dhiiggeeda dhakhtarkeeda lacag un mid in adu aada lacag iyo rafaad iyo hawl adu madha maaha walaalo dhakhtarka saasaan u baahna gabar baa uur leh oo dhaasaan ugu baahda hadda intii yarayda ay naga maqnayd walaal aniga laftirkayga daawooyin madaxa iyo inta layga qabto jugu ugu soo kacay daawooyin jugeed iyo dhakhtar lacag anaa ka raadsaday gaari jugintay igu dhiftay caruurta hargab adag bay naga qabtay hadda sharobooyinkii wixii inaan meel un lacaga la aadna maaha ana aada iyo aadaan anaga afaha naga ugu baahnay ilmaha yarkaa hargabkiisa iyo wixiisa iyo qandhadiisa iyo ayadaan kala socon jirnay oo la aadi jirnay dhakhtar haddee lacaga ma ahaani ma jiro mataqaanaa lacag dhakhtar lacag la-aan ma jiro waa u baahdo in lafaantayda waa aad baan ugu baahdo nolosha qoyska xabiibo waxay ku tiirsan tahay gargaar mararka qaar ay ka helaan hay-adaha samafalka iyo shaqo dhagax dhisida oo marmar uu aado wiilkeeda oo isna xaasla ah si la mid a caabuduaq waxaa weli shaqaynaya dhakhaatiirta iyo shaqaalaha kale ee isbitaalka balanbal inkastoo aysan jirin cid ay mushaar ka sugayaan haddana waxaa u yaala daawo ay i m c uga tagtay isbitaalka oo ay toddobaadyo si isticmaali karaan taasoo faashado iyo sharootooyin u badan sida ay ergo u sheegtay saaqo siyaad cadde oo kalkaaliso ka ah isbitaalka balanbal bishii juun oo hay-addu ay la joogtay waxa ay qaabileen afar kun iyo laba boqol oo qof oo loo sameeyey baaritaan iyo daweyn halka bishii julaay ay adeegyo baaris iyo dhalmo u badan ay u qabteen sagaal boqol oo qof
bulshadiibaa taagan tii tallaalkaa taagan neerbis oo dhan baa taagan haddii ilaahay imahayo boqolkiiba boqol sidii baa loo shaqaynayaa daawo badan bay keeneen daawadiibaa taalla ayadii baa lagu shaqeeyaa shaqaalihii kama tegin maya annaku waxa weeye waa u dhabaradaynaynaa dadkanagana waa u shaqaynaynaa isbitaalkiina kama anaan tegin waana u baahanay waa u baahanay maxaan ugu baahan weynay kulligano ilmaha nagu tacaluqa nas baan leenahay maalinkeed sidaan u farfadhino u shaqaynaynaa kasoo kacnaa saaqa siyaad cadde iyo sagaal iyo labaatan kale oo dhakhaatiir iyo shaqaale nadaafadeed ah waxa ay mushaarka ay ku shaqeeyaan siin jirtay hay-adda i m c hadase mushaar ma qaataan oo waxa ay ku shaqeeyaan si bilaash ah waxa ay horey bishii u qaadan jirtay saddex boqol oo dollar farxiye maxamed cilmi oo ah hooyo haysata saddex caruur ah ayaa afar sano oo ay ku xirnayd isbitaalka hay-adda i m c ee magaalada balambal waxa ay muddadaas ka heli jirtay adeegyada caafimaad ee ay u baahato hadda kadibse waxa ay lacag ku bixin doontaa adeegyada caafimaad ee ay u raadsanayso goobaha kale ee lacagta ah
aniga waxaana u doonan jiray talaalka u dooni jiray ilmaha kasoo talaalan jiray ilmaha qaybta nafaqo daro ay maxaanku an ka dareemo waan la aadi jiray kaarar bay bixin jirtay dadka lagu qaato oo ilmahaas aad ku celinayso arbaca kasta ay siinayaan buskud ilmahaas aad siinayso waayo maxaan ku dhahaye to hadday noqoto sida shaybaadhada malaariyada shaybaadho badan baan ka heli jirnay oo dawooda meeshan looga nalama siin jiray ayagiina meesha waa ay ka baxeen wasaaradda caafimaadka ee galmudug ayaa xiriir la samaysay labada isbitaal ee caabudwaaq iyo balambal waxayna ka wada hadleen sidii hawsha labadaas isbitaal u sii socon lahayd mar haddii hay-addii i m c ee gacanta ku haysay ay isaga baxday bishii juun dhammaadkeedii cabdirasaaq xilsaajirow idaacadda ergo magaalada gurceel
waxaad ka dhagaysan kartaa reediyow ergo magaalada baydhabo reediyow warsan iyo reediyow baydhabo
waa hagaag dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhegaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergodot o r g iminkana kusoo dhowaada barnaamijka dhaqasha oo ay noogu hadallo arrimaha xoolaha nabad dhegaysta kusoo dhowow barnaamijka dhaqasha oo aynu ugu hadallo arrimaha xoolaha maanta waxaynu kusoo qaadanaynaa qaar ka mid ah xorodhaqatada ku nool gobolka shabeellaha dhexe oo ka cabanaya cudurro kaga dhacaya ariga iyo sidoo kale weliba talada dhakhtarka uu siin doono xoolodhaqatadaasi qaar ka mid a xoolodhaqatada ku nool deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka cabanaya in cudur la yidhaahdo jadeeca madow uu kaga dhacay ariga kaasi oo wata qufac qandho iyo weliba calaamado kale mid ka mid a dhegaystayaasha oo nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labaiyo toban ayaa dhakhtarka xoolaha weydiinaya bal cudurkaasi iyo waxa lagu daaweyn karo balse marka hore dhegaystaha codkiisa ila maqla assalaamu calaykum radio ergaweydin salaama waxaan joogaa gobolka shabeellada dhaxa hiiraan aan joogaa meel agdiisa ahoo u dheerayn walaalo idi aan dhaqa jira ayaa waxaa iga gala cudur jadeeca madow la leeya cudurkaasaan rabaa walaalayaal aragtay xoolihii barka baraa ebernaqde adiga labaatan soddon adi waxaa siyadan waa waayo soddon waa dhimatay marka walaala waxaan rabnaa daawe caawina iyo waxyaabaha u daawaa in wax noogala taataabto oo nagala caawiya arrintaas walaalayaal waan idin salaamaa assalaamu calaykum waa tahay dhegaystayaal haddaba su-aashaasi ayaan u gudbinay dhakhtar xasan weli cumar oo ah dhakhtar xoolaad oo ku sugan magaalada beledweyne wuxuuna ugu horreyn sharaxayaa calaamadaha cudurkan kadibna waxa uu geli doonaa sida lagu daaweyn karo iyo talooyinka uu siinayo xoolo dhaqatada waa mahadsantihiin radio erga cudurkan jadeeca madow ku dhacaa xoolaha wuu ku dhacaa waxaana kamid a calaamadaha lagu garto ama calaamadaha lagu garto waxaa kamid ah qandhab fara badan iyo qufac iyo diif ama hergab sanka ka soconayo xoolahana xoolahana dhimasho wuu u keenaa sidoo kale waa cudur inta badanba xoolaha soomaaliyeed ku dhaco waxaana waxaan lagu daweeyaa talaal wuu leeyahay cudurkan sidoo kale waxa uu leeyahay in qalajyo lagu duro ama neefkaas ku dhac xoolahaas ay ku dhacday lagu duro daawooyin qalajyaal ah sida benis darabtoo kale waan gartay marka waa cudur kaalmaati leh balse aan daaweyn lahayn cudurkan daawo wuu leeyahay daawadiisana waa qalajiye in daawooyin qalajyaa la siiyo tallaalna wuu leeyahay cudurkan waan gartay marka hadda xoolo dhaqatada talooyinka aad siinayso maxaa ka mid ah talooyinka aan siinayo waxaa kamid ah in xoolaha isku socodka la yareeyo isku socodka xoolaha in la yareeyo ko in xoolaha la siiyo cunooyin nafaqale in la siiyo in deegaanka haddii ay jirto cudurkan jadeecada madowga ah xoogaa la kala sikado reer guwaag inta badanba waxaa suuragal ah in xoolahooda ama isku dhadhow yihiin in la kala dheeraado si oo cudurkan u yaraado in neef in haddii tallaal la helayo haddii xoolihii ka badbaado si uuna cudurkan dib ugu soo laaban in la tallaalo marka ma cudur faafo oo si dhaqso ah ku fidaba mise waa cudur meeshaas uu ku eg yahay oo keliya ku ekaada oo wax yar muddo yar ama faafa cudurkan waa cudurkan wuu faafaa laakiin ma ma badna faafitaankiisa inta badanna wuxuu ku badan yahay aricadka iyo id aricadka uu ku badan yahay waan gartay dhegaysto kalea isagana jira oo nagala soo xiriiray gobolka galgaduud oo ka cabanaya cudur uu ku sheegay kaadi dhiig oo calaamadahiisana ay ka mid yihiin neefka hilibkiisa oo cagaarta qandho kulul iyo ugu dambeyn neefka oo dhimanaya bal kaasna ka warran isna sharaxaad ka bixi cudurkan kaadi dhiigga ah waa uu jiraa waxaana kamid ah sidaa hore u sheegtay qandho fara badan kaadidoo dhiig noqoto neefkii oo dhinto ama dhaqsi oo dhinto ilaa todoba maal camal sidoo kale asigana ama cudurkaasna sidoo kale waa waxaa lagu daweyn karaa ama daawo ahaan loo siin karaa in la in daawo qalajiyaa la marka daawooyinkaas qalajiyahoo la siinayo maxay yihiin macirbada makininiya waa wax noocee masharooba daawooyinkaas qalajiyaha ben trabtoo kale waa lagu duri karaa wax macnaha ma laha hadii og haddii ogso lagu durana waa caadi ogsona waa lagu duri karaa ha marka talooyinka ugu fiican oo dadkan ay xoolaha ku kala badbaadsan karaan muxuu yahay xoolaha inta badanba sida ugu wanaagsan ee xoolaha lagu lagu badbaadin karo waxa weeyaan markii cudur la arko in la kala sikado ama reer guuraaga aysan hoosta iska soo gelin ama ay geediga ama ay deegaanka aysan isku dhaweynin in marka daaq oo kale la joogo xoolaha la kala celiyo oo aan xoolaha la isku dirin cudurada xoolaha qabo oo kale talooyin in la yidhaahdo xoolahaada cudur uu qabaa meel geesa deg xoolaha kale cudurka ku daaran in talooyinkaas macnaha iyaga isweydaarsadaan oo macnaha ku idhahdahay meeshii ay ka bilaabato ololo markii la arko cudur inuu soo galo environmentka ama deegaanka cuduradan marka cuduro hawada iyo xilliga la socda miya mise waa wax iska yimaada cudurada inta badan ba cudur oo dhan markii la yidhahdaba waa cudur iska yimaado kolley ba hadda inta badan ba dadka dadka remiyiga waxa ay sameeyaan cudurkan ama cuduradu waxay soo baxaan sanadkiiba hal mar ama laba mar ay soo baxaan marka halkaa mar iyo labadaa marba waxa ay dhamaynayaan xoolaha aana yarayna dhamaynaa haddaanan laga gaarin ama aan tallaal loo helin ama dawlad markaasi ama ngo ama hay-ad tallaal geysta haddaan la helin oo cudurkaas si uuna dib dambe ugu soo laaban aanan la tallaalin xoolaha waxa halisa in maxaan ku irahdaa dad badan oo reer guuraa inay ku xoolo waayaan aba macquul kaasi wuxuu ahaa dhegaystayaal dhakhtar xasan oo talooyin caafimaad siinayay xoolo dhaqatada weliba kuwa arileyda ah oo ku nool qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe oo arigu uu kaga dhacay cudur ay ku sheegeen inuu yahay jadeeca madow guud ahaana intaasi haynoo joogo barnaamijka dhaqasha oo aad maanta kala socoteen idaacadda ergo inta aynu mar kale kulmi doonno haddii allaha weyni saamaxo sidaa iyo nabadgelyo waa tahay dhegaystayaal iminkana somalilan afartan qoys oo dadkii abaarihii laba kun iyo lix iyo tobanka iyo toddoba iyo tobanka ku xoolo waayey oo ku nool xero barakac oo ku taala degmada balimataan ayaa la siiyey beer taasi oo loogu talagalay in ay noloshooda kula soo baxaan haddaba wariyaha reediyo ergo eliyaas cabdi cali ayaa soo diray warbixin uu arrintani ku faahfaahinayo ilaa afartan qoys oo xoolo dhaqataa kuna xoolo waayey abaarihii labada kun iyo lix iyo tobanka ilaa toddobiyo tobanka ka jiray somalilan oo haddana dad barakaco ku nool xerada barlimataan oo hargeysa shan iyo siddeetan kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan ayaa ilaa afartii ogoos ee laba kun iyo sagaal iyo toban goosanaya dalgyo uga soo go'ay beer ay muddo laba bil ah ku abuurayeen dulaadka xerada taas oo ka kooban tuubooyinka waraabiya beerta oo green houseka ah dalagada ay beerteen bishii juun waxa ay ka kooban yihiin salad yaanyo kaabash qaji berberoni kuwaasi oo toddobaadkan ay u soo ga'een yaayo iyo salad gaadhaya ilaa lixdan kilogaram oo ay qaybsadeen qoysaska beerta wadaagaya maadaama ay yihiin dalagyadii u horreeyay ee beertooda ka soo ga'a beertan cabirkeedu waxa uu yahay ilaa boqol iyo soddon mitir waxaana ku caawiyey dadka barakacayaasha dhallinyaro ka soo jeeda deegaanka ballimataan oo ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa iyo hay-adda d r c sababta dhallinyaradu hadda u caawinayso ayay ku sheegeen in muddo sannada ay soo wadeen qiimeyn sida ay dadku u nool yihiin iyo ina dadkaasi weligood aanay ahaan dad ku tiirsan barakac sidoo kale waxa ay dadkaasi u siiyeen beerta waxaa ka mid ah si ay isku filaansho u gaadhaan oo ay uga baxaan ku tiirsanaanta raashinka hay-adaha gargaarka oo aanay joogto ahayn sida uu raadiyo ergow sheegay diiriya xuseen jaamac guddoomiyaha ururka horumarinta barakacayaasha ballimataan ee baabuu waxaan ugu talagalnay dadkan xoolihii ay ka baxeen runtii meesha muddada saddexda sano ah degan wax lagu caawiyo oo raashin yar oo bariis yar iyo wax la siiyaa mooyaane marnay heleen marna aanay helin mooyaane wax kale aan helin in run ahaanta ay noqdaan dad iskood u taagan oo wax soo saaranaya maadaama xoolihiina ay dee ay dhib abaareed soo noqnoqonayso aan suurtagal ahay inay xoolihii sii jiraan bal dadka inaan dejinno oo xagga beeraha iyo qodashada aan uga faa'iidayna oo ay muruqooda wax kula soo baxaan isla markaana aan ku tababarna cilmigan casriga ee beeraha ayaan ayaan ayaan ugu talagalnay dee ayagana waxay u taraan dadkii iyo deegaankii iyo dhulkina waxay u taraan qorshahan oo ah mid tijaabaha biyaha waxa ay beertu ka heshaa laba baraagood oo biyaha roobku galaan iyo ceel riiga oo beerta laga qoday bishii abril ee sanadkan waxaa maalgeliyey hay-adda d r c oo siisay dhaqaale gaadhaya shan iyo soddon kun oo dollar halka dhallinyarada ku kala nool maraykanka qatar canada denmark ay bixisay saddex iyo toban kun oo dollar sida uu sheegay diiriye diiriye ayaa xusay in qoysaskan yihiin kuwo lasoo xulay oo ah kuwii ugu mudnaa in la caawiyo waxaa kaloo uu tilmaamay in tababar loo bilaabay uu weli socdo waxa uuna dhammaanayaa afar bilood kadib cali maxamuud liibaan oo ku nool xerada barakac ee balimataan kana mid ah dadka la siiyey beerta si maalinla ayuu beertan uga shaqeeya waxa uu waraabiyaa dalagyada sidoo kale abuurka ayaa uu ku ridaa dhulka toban soocadood oo maalinkii ayuu ka shaqeeyaa beerta maadaama uu ka mid yahay dadka beerta iska leh inkasta oo aanu hore u qaban jirin shaqadan oo uu xoolodhaqato ah ayuu xusay inuu la qabsaday muddada saddexda bilood ee ay beerayeen dalagyada hadda waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay ahmiyadda ay leedahay lambar wan horta kolka ugu horreysa aadaan ugu faraxsanaha marka xigta waxyaabaha fayuutirka ah waxa ugu siiyo jirta waxbarasho aanu ka waxbaranay oo aanu maaragta tacliin ka qaadano sida wax loo beerto imikana intaas waxaanu u beeray imika talabadh intii kalena waxaanu hindishaynaa inaanu haddii ilaahay ka dhigo inta imika roobka dayreed horteeda beero ayaanu iyadana rajaynayna laba kilograam oo yaanyaa ayay qoyskiisu ka heleen midhaha u horreeya ee beerta lagu jaro saddexdii maalmood ee u dambeeyey fursaddan ayaa qoyska cali u ah mid ay kula soo bixi karaan nolol maalmeedkooda saddexdii sane oo u dambeeyey waxa ay ku noolaayeen xerada wuxuu hoosta ka xariiqay in beero falashada ay ka barteen xirfad cusub oo noloshooda wax ka taraysa waxa uuna tilmaamay kala duwanaanshaha noloshii xoolodhaqannimada iyo middan beeraha waxay ila ahayd kolkii hore dhebelkeed bay ila ahayd dhulka wax ka soo saar annaga oo waxaanu maali jiray dee xoolo u ahaayeen oo aanacaya aana ku noolayn haddana iminka waanu la qabsanay aad baanu ula qabsanaynaa aniga iyo bahda aan ka mid ahayba wallaahi way kala fog tahay horta xoolo dhaqashadii iyo beerqodashadu aad bay u kala fog tahay haye laakiin waxa soomaalidu waxay ku mahmaadaa haddaad dayaxa weydi xidigaha lagu gudaa iminka xidigahaanu ku gudaynaayo dee dabadeed waanu isku cabiidinaynaa si fiicanna waanu u wadnaayo oo noloshu aad bay iminka ula qabsanaysaa inaanu u tamino cali ayaa inta uusan iman xerada muddo laba sanno ah ka hor waxa uu ku tiirsanaa qoyskiisu tiro adhya iyo shan iyo lixdan neef oo geela dhammaan waxa ay kaga leedeen abaar ku heshay baadiyaha kaamburaale oo hoos taga degmada daroor ee dowla deegaanka etoobiya muddada labada bilooda waxaa dadkan beerta la siiyey u socday tobabar lagu barayo qaabka beeraha casrigaa loo beero sida loo simeeyo ama loo waraabiyo iyo habka carrada loo kala rogo daahir cabdilaahi cismaan waxa uu ka mid yahay dadka la siiyey beerta waxa uu ka soo tegay daroor sannadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii kadib markii xoolihiisu abaartu ka laysay shaqada uu beerta ka qabtaa waxa ay kala tahay sumaynta cayayaanka siirka oo uu ku beero dhulka iyo diyaarinta halka dalagga laga beerayo waxa uu sheegay in shaqa waxa uu sheegay in shaqada uu ka bartay sidii uu nolosha qoyskiisa u maarayn lahay adigu dee kaas waa taano iminka u fikirayno inaanaan hayadayo rabbiga iyo xoogga iyaga aanu dhulka ku qoranno mooyaane aanu hayadayo fulaanka haye aanu ka baxno ayaanu ahmiyadeeda tahay reerka wallaahi faa'iidooyin badan oo inaanu dadka deegaanka macaa ugu faa'iideyno dee waxaa lay baray ama sidii waxa beerta cayayaanka looga dili lahaa ama cararooga looga samayn lahaa ama biyaha intay ku noolaan karto geedku qorshihiisa faadmo cabdisalaan cabdulaahi oo ka mid ah howlwadeenada golaha qaxootiga ee dhaan maarig ee loo yaqaano d r c ayaa raadiyo ergow sheegtay in caawimaadka dhaqaale wadaagga ah ay hay-adooda iyo urur ay leeyihiin qurba joogtu iska kaashadeen si loo caawiyo xoolo dhaqatada ay abaartu saamaysay si ay xirfadda uga dhigtaan beera falashada waxa ay xustay inay jiri doonaan afar beer oo kale oo dadkaasi loo samayn doono mashruucan ayaa sida ay tilmaamtay dadkan uga wada shaqayn doonaan hab iskaashato beereley ah si ay u kobciyaan dhaqaalahooda iyo faa'iidada ka soo gelaysa beerta waxaa ka soo go-a beerta ayaa boqolkiiba hal waxa ay qoysaskan soo barakacay ku taageeri doonaan dadka deegaanka ee saboolka ah ilyaas cabdi cali radio ergo hargeysa
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midba noo ergoogto cidhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka midirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahertis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
Erkawa, erkadeydii, erkawa.